wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga jubbaland ayaa magaalada kismaayo tababar ugu soo xiray dufcaddii labaad oo ka mid noqonaya ciidanka booliiska jubbaland munaasabadda xiritaanka waxaa ku sugnaa maamulka degmada kismaayo saraakiil ciidan oo isugu jira militari iyo booliiska soomaaliya taliyaha qeybta booliiska gobolka jubbada hoose sadiiq maxamuud ah ayaa kula dardaarmay ciidanka tababarka loo soo xiray in ay waajibkooda u gutaan si daacad ah waxaa si rasmi ah halkan ugu xirnay tababar dufcaddii labaad ee ciidanka booliiska gaarka ah ee dowladda jubbaland ciidankan oo tiradoodii markii hore ahayd laba boqol oo askari ayaa maanta waxaa si rasmi ah tababarkan ugu soo gabagabaynay boqol askari oo dheeri ah boqolkaas askari oo tababarka maanta ugu soo xirna waxay ku biirayaan ciidanka booliiska gaarka ah iyaga oo noqon doono lafdhabarta ilaalinta amniga sharciga ee dowladda jubbaland tababarkan wuxuu socday muddo dhowr bilood ah waxaana lagu dhisayey xirfadaha booliiska gaarka ah anshaxa aqoonta askarta iyo in ay gutaan waajibaadkooda qaran ee ku aadan ilaalinta nabadgelyada shacabka iyo difaaca dowladda jubbaland waxaan u mahad celinayaa dhammaan cid kasta oo naga siisay hergelinta iyo gudashada tababarkan si gaara waxaan u bogaadinayaa saaxiibadeen ciidanka danab khaasatan ururka boqol lixdan iyo labaad iyo ciidanka africom oo fadhigoodu yahay magaalada kismaayo oo door muhiim ah iyo kaalmo lama huraan ah ka qaatay suuragalnimada tababarkan iyagoo si hagar la-aan ah uga shaqaysiiyey tayeynta iyo kobcinta dowladda tayeynta iyo kobcinta awoodda ciidanka gaarka ee booliiska jubbaland ugu dambeyn waxaan askarta maanta tababarka dhammaysatay u rajaynayaa guul iyo xilkasnimo iyo in ay noqdaan muwaadiniin daacad u ah dowladdooda dalkooda iyo dadkooda waa dufcaddii labaad oo ka mid noqonaya ciidanka booliiska jubbaland kuwa oo la siiyey tababar aada u sarreeyo